Maamulka degmada Gaalkacyo ayaa daahfuray olole ballaaran oo dib-u-dhexaadiye lagu samaynayo koob iyo toban wado oo ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Gaalkacyo oo ay saameeyeen roobabkii kala duwanaa ee ka da'ay degmada. Ololahan ayaa laga bilaabay wadada weyn ee isku xirta xafiiska Gaal-Shiraha iyo laamiga, iyadoo munaasabadda lagu daahfurayay ay ka qayb galeen maamulka gobolka Mudug, xildhibaanada, golaha deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Ukun Cabdicasiis Maxamed iyo duqa magaalada Gaalkacyo Maxamed Cabdirasaaq Daacad ayaa si wadajir uga hadlay daahfurka ololaha dib-u-dhexaadiyeedka ee lagu samaynayo wadooyinka.
Ololaha aan ugu talagalnay ololaha bilic soo celinta magaalada Gaalkacyo. Qaybtan waa qayb aan ku hagaajinayno wadooyinka magaalada. Waxaan ugu talagalnay inaanu runtii dayactir aan ugu samayno koob iyo toban wado oo magaalada Gaalkacyo ah. Wadooyinkan maadaama magaalada roobabkii ugu dambeeyay ay runtii aafeeyeen wadooyinkii runtii ay caqabado badan bulshada ka haysato waxaanu runtii shaqooyinkeenna ugu horreeya ka dhigannay inaannu dayactirno oo aanu ka shaqayno koob iyo tobanka wado fayska koowaad qorshahan waa qorshaha toddobaatanka maalmood ah waanu ugu talagalnay inaannu magaalada runtii wax uga bedelno fayska koowaad waa la socoteen inaannu magaalada runtii qashinkii iyo geedihuudkii runtii laga shaqeeyey haddana uu gabagaba marayo midkanna waa midkii labaad oo aan rabno inaannu insha allahu magaalada waxqabad dhab ah aan uga muujinno
saakiin waxaan joognaa waddadii weyneed ee xabsiga ama gaalshiraha oo laba kilomitir saakin laga shaqaynayo saakin la daahfuray waddadan waxaa hagaajinaya dowladda hoose degmada gaalkacyo waxay ka mid tahay ololihii lagu hagaajinayay magaalada nadaafadda iyo wadda furista iyo wadda hagaajinta waddadan hadda waxaa laga shaqaynayaa muddo afar maalmooda oo la simayo la garaacayo kadibna insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa in mustaqbalka dhow bilo kadib laami la saaro hadduu alla idmo qaar ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay wadooyinkan dib u dayactirka lagu sameynayo annaga halkan waxa weeye waxaannu ahayn xaafad waddo walba ka xihan tahay geed yuhuud baa hareeyey qashin baa hareeyey dhagax iyo ciid lagu dejiyey baa hareeyey alxamdulilaah maanta duqa la doortay kii horena waa fiicnaa oo hadda aad iyo aad budal iyo dibadba wax nooga qabtay laakiin maantay duqa qabsaday khayr allaha siiyo maxamed cabdirisaaq ilguuyo waa u ducaynay khayr allaha siiyo waddo walba waa la furay anigoo ah dadka xaafadda degan si aad iyo aada wadda furis waddooyin badanoo naga xirnaa oo aan caqabad weyn naga haysatay baa la furay oo geedkan garanwaaga geedyahuudka la dhaho oo aad u xiray oo qashin leh marka wadooyin badan baa maanta noo furan alxamdulilahi rabbilcaalamiin shaqaduna si aaday u socotaa wadooyinkan dib dayactirka lagu sameynayo ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidkii dadweynaha isaga kala goosho xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug